waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahimna toddobaadkan dhambaaladu aad bay u soo dhaceen malaha arooskii baa batay dhalashadii way badatay waa la barakaysan yahay sida muuqata waraaqaan ka garanaa waxa ka dhacaya ibraahino soomaalida gudaheeda dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo aroos waxaana halkan hambalyo looga dirayaa maxamed nuur maxamed iyo sawdo maxamed roble oo lixdii bishan sebtembar ee sanadkan laba kun sideed iyo toban ku aqalgalay xaafada gubta ee magaalada muqdisho dadka hambalyada dirayana waxaa ugu horeysa hooyo muumine cismaan yabarow waxaa kaloo ku jira cabdi maxamed roble abuukar maxamed roble siciid maxamed roble ismaaciil maxamed roble iyo aweys maxamed nuur aweys foodey iyo maxamed aweys foodey munasar aweys foodey mascuud iyo sidoo kale micraaj aweys foodey marwaan muscab ibtisaam iyo dhammaan reer foodey waxaa kaloo hambalyo taa lamida diraya maxamed ibraahim aadan nuune iyo deeqo cilmi iyo deeqo cali daahir dhammaan dadkani waxay arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda baa layidhi maxamed nuur maxamed iyo sawde maxamed roble ay leeyihiin gabar iyo caano wiil iyo caano annaguna ibraahim waxaan leenahay aamiin dhambaalkan caashi wuxuu naga soo gaaray hooyo shukri cumar cali caanoy iyo axmed cabdiwaaxid cusmaan injineer cali naasir cabdiwaaxid cusmaan iyo injineer farxaan cabdi cusmaan iyo mulki cabdiwahaab cusmaan isfahaan aadan ibraahim maxamed axmed cabdiwaaxid zakariya axmed cabdiwaaxid iyo sagal axmed iyo ismaaciil axmed cabdiwaaxid iyo cabdiraxmaan axmed iyo cabdirasaaq axmed cabdiwaaxid sandus axmed cabdiwaaxid iyo salme axmed dhammaan waxa ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan abe maxamed khane cabdiwaaxid cusmaan iyo hooyo xaliimo xasan oo wiil ugu dhashay gobolka hiiraan wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed khani cabdiwaaxid waxaanay leeyihiin ducadu waa caasho cuud iyo weliba ibraahim daandurey caasho adaana ka wakiila markaas ibraahimow marka haddii caasho iyo ibraahim marka la dhaho waa iska og tahay adaan kuu soo riixa dhinacaaga marba hadday duca noqoto anigana aamintaan ku daraya waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkiis dalkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana aamiin ayaan raacinaya ibraahimow intaadan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijka ah waxaan soo qabanayaa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxa uu naga soo gaaray subayde axmed xaaji yabarow maxamed axmed xaaji yabarow iyo caruurtiisa oo kale ah xaliimo maxamed axmed xaaji sharmaarke maxamed axmed xaaji cabdifataax maxamed axmed xaaji iyo xasan maxamed axmed xaaji iyo deeqo maxamed axmed xaaji iyo cashe maxamed axmed xaaji iyo ugu dambayntii daa-uud axmed xaaji yabarow waa dhambaal gaaban si qurux badan ibraahim oo loo soo qoray waxaad ka garataa qaabkaan u akhrinayo marka carabkayga waxaa xukuma qaabka qoraalku yahay dadkaasoo dhan waxay kala joogaan baa layidhi meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxaanay tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan boqorka baa la yidhi arooska axmed ibraahim axmed xaaji yabarow iyo boqoradda aroos ah suways maxamed axmed oo bishan sebtembar afar iyo tobankeedii arooskoodu ka dhacay degmada boondheere ee magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi waxaana u rajaynaynaa in eebbe uu ka dhigo midkii waara ubad khayr qaban lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin heesta ugu horreysa een dhegeystayaasheenna u cagaarin caasho waa dhab u fiirso dhab waxaa ku luqeynaya maxamed warsane khasaali iyo xaleemo qaligo
inta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraaska quslaysay dhooshe inta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraaska quslaysay dhooshe nadhiig sidaan galay qaymahaa ku dhunte anadhiig sidaan galay qaymahaa ku dhunte sow cawadhaan iyo sow cawadhaan iyo sow filan maysisow filan maysisow filan maysiseso cawadhaantiyoso filan maysiso filan maysiso filan maysisese
waaw waxaa tahay dhinacii dhambaalada haddaan mar kale milicsanno ugu horeyn baa la yidhi waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yidhi caashe ibraahim caashe cuud iyo ibraahim xasan garabey dahanduray waa tahay waan idinka guddoonnay mid lamidana waan idiin soo gudbinaynaa marka xiga baa la yidhi tahaniyad meher oo wacan waxaa diraya ugaas xasan bashiir saciid iyo xuseen maxamed guuleed iyo sidoo kale cabdulcasiis cabdulaahi daahir iyo maxamed cabdiraxmaan sheekh nuur xasan bukhaari cadnaan maxamed axmed xasan kaafi qoyste abuukar axmed maxamed iyo zaynab abuukar maxamed iyo maxamed cabdi xasan iyo sahre cabdi axmed iyo falastiin khaliif yuusuf sahre ciidla nuur iyo ikraan aragsan garaase iyo aamina waa aamina ifraax cabdi iyo falastiin axmed imaan iyo xamda muuse saalax iyo axmed cali sheekh baxsan barkhad iyo xawakiin iyo nimco jaamac iyo ciid iyo ciid qaasim iyo sidoo kale faarax bashiir iyo xayaad aragsan iyo dhammaan ilmo maxamed shirwac rooble waxay tahaniyad meher oo wacan u dirayaan mudane baa la yidhi liibaan maxamed shirwac iyo marwadiisa dumaashideenna waa la sii raaciyey khatraah maxamed jaamac oo meherkoodu ka dhacay degmada caabud waaqe gobolka galgaduud waxaan leenahay bay yidhaahdeen meher wacan allaha ka dhiga midka idiin horseeda guurka loo aayo
waxaa noo baaqiya siidow xaaji ibraahim maxamed nuur xaaji ibraahim mukhtaar xaaji ibraahim cali xaaji ibraahim daahir xaaji ibraahim maryamo xaaji ibraahim aamine xaaji ibraahim afdhuubow xaaji ibraahim iyo firdowsi xaaji ibraahim iyo faadumo xaaji ibraahim iyo janaay xaaji ibraahim maxamed xaaji ibraahim xuseen xaaji ibraahim mukhtaar daahir dhure iyo maxamed nuur macalin iyo maxamed kuule macalin xuseen salaad iyo kamaal cabdirasaaq xaaji gesdher waxaa dhammaantood ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna hambalyo dhalasho ah gaarsiinayaan cabdulaahi maxamed kariim sagaar iyo raaxo xaaji ibraahim oo wiil uu u dhashay bay yidhaahdeen gobolka baay waxaana aan leenahay wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaado oo noqdo mid waalidkiis dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigana amin ayaan raacinayaa hambalyo meher wacaanna ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalkan aan gacanta ku hayo waxaana dadka diraya ugu horreysa hooyo maryan nuur ducaale sahre ciidla nuur axmed ciidle nuur iyo raxme ciidle nuur waa dhammaan ilmo ciidle nuur waxaa kaloo ku jira xasan ciidle nuur ifraax lagama soo tegin ciidle nuur iyo nimco ciidle nuur maxamed ciidle nuur iyo mumtaaz ciidle nuur iyo mubaarak ciidle nuur iyo ibraahim maxamed jaamac iyo rihaama mustafe axmed iyo eedo farxiye xasan warsame iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa la yidhi waxay hambalyo u dirayaan nimco cumar nuur iyo cabdi muuse ciise oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaaha ka dhiga baa la yidhi qoyskii wada jira ee nabadgala anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay waxaa noo baaqaya liibaan maxamed shirwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo cabdiraxmaan xaaji daahir iyo cabdilcasiis cabdulaahi daahir iyo xayaad cusmaan xuseen xaawo aadan kulmiya kiin loo yaqaano iyo faadimo ibraahim iyo cabdirasaaq biiriye jaamac iyo cabdirasaaq xuseen caaqil iyo waxay yidhaahdeen ibraahim aragsan garaase iyo jaamac cali same iyo falastiin khaliif yuusuf iyo ladan maxamed maxamuud iyo waxay yidhaahdeen reer ilmo bashiir siciid oo kala jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna hambalyo gaarsiinayaan ugaas xasan bashiir saciid iyo marwadiisa ruweyda xaaji aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay gaalkacyo dacaduna waa bahda v o a ay leeyihiin barnaamijka hambalyada iyo heesaha gaar ahaan waxaan leenahay allaha ka dhigo arooskaasi kii loo aayo oo eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan aniguna raacinaya ibraahimo bal heesta xigta isla markaana heesta labaad ee barnaamijka kolleyba magaceeda markaan arkay dookhayga maanta heesaha waad kusoo dartay kol haddaynu galabtaba goobayna sheekadu awangamaya caawangamaya intii caawangamaya hay hay waa heesta abowe horta heesta magaceeda ibraahim ma abowa mise waa abayo waxamaad leedahay abaya haloor mariyo
waa tahay waxaan leenahay marka heesta waa abowe iyo abayo mise waa abayo iyo abowe midkood waa tahay codadka labada fanaan ibraahim baadil iyo faadimo duur aan wada dhegeysanay
halgacaylki guumowya ey abowe igu noqoy maguuraane ey abowe
ubugeedigaararay abaye gurmadkiyuu hayaankii abaye markiyuun halkaan rabay abaye
Niscoota mooya ani ay abowe
anuu waajibkay gudanay abaye gudkayga sarnaay abaye gamaawayga xaaraani abaye
Thank you.
qalbigaan raray abaye dulmadkiyu hayaankii abaye wargiyuun halkaan rabay abaye
daranugsideedii ay abowe qonisocoota mooyaane ay abowe masalaama gacalka iyo ay abowe
anuu waajibkii gudani abaye gudkayga sarnaay abaye damaawayga xaaraani abaye
haddaynu garabdaba aboobayna sheekadiyey caawacan gamahayahayey haddaynu garabdaba aboobayna sheekadiyey caawacan gamahayahayey
guulahiirayayga ka nabadgalo gacashan doonay guulahiirayayga ka nabadgalo gacashan doonay
dadnimaadu waa sharaf dadnimaadu waa sharaf annaagay iyo nolol guuley ha kula jiro guuley ha kula jiro dadnimaadu waa sharaf dadnimaadu waa sharaf annaagay iyo nolol guuley ha kula jiro guuley ha kula jiro
Hello, Jayan Gusha. Hello, Riyada Gunimorido. Gurtawan, Dabraya, Gurtawan, Dabraya. Jayan Gusha. Hello, Jayan Gusha. Hello, Riyada Gunimorido. Gurtawan, Dabraya, Gurtawan, Dabraya.
وقيس لك بحيري اي ابوه ليلى نعقد كودري اي ابوه المقاسة هودري اي ابوه
ruubadkou galay abaye eryudayowgii abaye aniguba garwaqsani abaye
anigana gadoodi ay abowe ogeedki caashaqa ay abowe mirihiisi manguran ay abowe
oondabadayga daay abaye cashaqahagagixi abaye waqtigiisa gagaari abaye
uqays lagabaxiiray ay abowe laylanaagadkawdiray ay abowe cilmigaasa hawdhigay ay abowe
waa tahay heestii abow iyo abbaayo haddaan intaas kaga gudubno codadkii ibraahim baadil iyo faadumo duur xaggii dhambaalada haddaan ku noqonno waxaa noo baaqaya dhambaalkana uu naga soo gaaray aabe ibraahim axmed xaaji yebrow iyo hooyo safiye maxamed axmed iyo carruurtooda oo kale ah shukri ibraahim axmed xaaji yebrow iyo yasmiin ibraahim axmed xaaji yebrow cabdinaasir ibraahim axmed xaaji yebrow cabdifataax ibraahim axmed xaaji yebrow iyo cabdiqani ibraahim axmed xaaji yebrow waxaa dhammaantood ay ku nool yihiin dunida dacaladeeda waxaanay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan boqorka waa arooska axmed ibraahim axmed xaaji yebrow iyo boqoradda waa suweys maxamed axmed oo bishan afar iyo tobankeeda arooskooda uu oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada boondheere bishan afar iyo oo bishan sebtembar afar iyo tobankeedii arooskoodu uu ka qabsoomay degmada boondheere ee magaalada muqdisho oo ay ugu ducaynayaan inuu eebbo ubad qeyr qabo kala siiyo arooskoodana ay kala kulmaan bashbash iyo barwaaqo iyo nool raaxo badan anigana aaminaya raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi waxa uu joogaa dalka jabuuti iyo sidoo kale hooyo xaawo ismaaciil maxamed aadan faadumo shariif bedel caruurteeda iyo odageeda baa la yiri iyo cabdulaahi shariif bedel caruurtiisa iyo xaaskiisa tamaan shariif bedel caruurtiisa iyo xaaskiisa maxamed carab geeli jire caruurtiisa iyo xaaskiisa adeer shariif daahir dheere caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii baa la yiri adeer shariif cabdi xaaji waa shariif cabdi xaayi caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo bashiir shariif axmed shariif yuusuf caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maxamed subaan shariif maxamuud iyo dhammaan reer shariif cali xaashi dhammaantood waxay kala joogaan baa la yidhi harleedi barmiil jigjiga iyo fiiq iyo meelo kaloo badan wuxuu leeyahay dhambaalka ninka noo soo diray ah cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga dalka jabuuti waxaan filayaa salaantaasi aan gaarsiiyey inay maqlayaan oo igana guddoomayaan marka ay dhegaystaan dhankii heesaha caasho heesaha kulul ee qoobaka ciyaarka maxaad kala socotaa ibraahimow marbatii dhegteedu ku soo dhacdaan dhegaystaa marka malaha mid ka mid aad haystaa galabta khushuuc wacan qalbi furan igula lool wow ibraahimow gabadhana waxay leedahay xumaan kuuma quure haye isqaadnaye yay taladu kala quban sida cudurka qaaxada ha i qarinin caashaqa soo hoosgelin caashaqa waa siiq bay leedahay marka hal- halkiisa iga joog ul dheer bay isaga haysaa waa hees ibraahimow qaraamiya caasho waa heestii qabanqaabi caashaqa waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan cusmaan maxamed gacanlo iyo fanaanada canab diiri qofka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qofka qaad hadba labada qaariyo boorka kala saar qalanjooy si mahasayd qalanjooy si mahasayd خشوعا قلبي فران يقول الله خشوعا قلبي فران يقول الله خشوعا قلبي فران يقول الله خشوعا قلبي فران يقول الله عيارها اسقبائي ابن قاضي عاشقة ابن قاضي عاشقة ابن قاضي عاشقة ابن قاضي عاشقة عيارها اسقبائي ابن قاضي عاشقة ابن قاضي عاشقة ابن قاضي عاشقة ابن قاضي عاشقة
Ayaashag adbaqonka geedaha quruxdayda ku ammaan. Ayaashag adbaqonka geedaha quruxdayda ku ammaan. qabo ayibo amoogahaan waxaan qabo ayibo amoogahaan sida cudurka qaaxada ay qarinin caashaqa ay qarinin caashaqa ay qarinin caashaqa ay qarinin caashaqa cudurka qaaxada ay qarin ilcaashada ay qarin ilcaashada ay qarin ilcaashada ay qarin ilcaashada
غيب مقال أنو نعاري عاشقا بنيس كإيهو غيب مقال أنو نعاري عاشقا بنيس كإيهو مرتقا وقتي kursiga
dhinaca dambaalada mar kale ibraahim oo haddaan jalleecno dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waa meher hooyo baar cabdulaahi cilmi iyo siciid maxamuud nuur ayaa diraya waxaa kaloo dhambaalka kula jira samsam maxamuud nuur iyo nafisa maxamuud nuur iyo sacd maxamuud nuur iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada baa la yidhi waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan nimco cumar nuur iyo cabdi muuse ciise oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaahay ha ka dhigo qoyskii wada jira ee nabadgala ubad khayr qabana kala hela aamiin waa tahay waxaa dhambalkan uu naga soo gaaray hooyo basre guureed maxamed iyo cabdisalaan cusmaan cumar jeex iyo axmed cumar nuur qadar cumar nuur ayaan cumar nuur khaalid cumar nuur xamdo cumar nuur hodan cumar nuur habaryar xaliimo daahir meecaad iyo zahre cusmaan cumar jeex iyo khadan cusmaan cumar jeex iyo ifraax cusmaan cumar jeex iyo habaryar caasho daahir meecaad iyo dhammaanba ehelka iyo asxaabta waxaana ay hambali u dirayaan nimco cumar nuur iyo cabdi muuse ciise oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa allaha ka dhig bay leeyihiin qoyskaasi kii isku waara aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaa raacinaya dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad aroos baa la yidhi waxaana dadka diraya ay kala yihiin cabdishakuur cabdulaahi cali iyo sidoo kale wuxuu ku magac dheer yahay cali afey cabdulfataax cusmaan ibraahim wuxuu ku magac dheer yahay shambow iyo cabdirasaaq xasan nuunne wuxuu ku magac dheer yahay isna saaqeeye waxaa kaloo ku jira cabdirasaaq nuur aadan c j baa la yidhaahdaa iyo aadan maxamed daa'uud daandurey waa lagu soo galay ibraahim oo waxaa tahay maxamed cumar cali samiga baa laga soo galay maxamed cumar cali deeqo iyo ayuub daahir axmed iyo axmed cumar barre waxa uu ku magac dheer yahay insaan iyo farxiya aadan cali nuur waxay ku magac dheer tahay farta cali iyo mubaarak maxamed muuse iyo nuur yuusuf xiire wuxuu ku magac dheer yahay ajaara iyo muscab cabdi waa muscab cabdicasiis jinow iyo rooble maxamed ciise wuxuu ku magac dheer yahay injineer honest waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan injineer ismaaciil axmed ciise carab iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi dotoresa sahre xuseen axmed oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan aan ku jirnay sagaalaad ee sanadka laba kun sideed iyo toban waxaan leenahay bay yidhahdeen gabar iyo caanaha wiil iyo caanaha guurkiina lagu farax gacal iyo sokeeyaba waa hagaaga mar kale ayaan dib ugu noqonaynaa xaggii heesaha waa dhaboobay jacaylkan dheeldheelsanayay hay caashi jacayl see loo dhedheelinaya ilmamiya miciyuu la soo baxay miya waa heestii doondoon iyo fanaanka cabdulqaadir xuseen mayow buni
Thank وحلمينا تنظر هي تيرجليسا وحلمينا تنظر هي تيرجليسا waxdintaad ka samirtaa dadka waa la dhowraa Hey, waxdintaad ka samirtaa dadka waa la dhowraa وحلمينا تنظر هي تسير كنيسة وحلمينا تنظر هي تسير كنيسة طبعا عيلك جيبا جيلكو بيلمي يا adalan dol harapan ketiganya Kapan el kagaimbang Igel kudel diayo Adalan dol harapan ketiganya sixi weyday sidaan rabay dhaawacayba ilaaco adhici weyday sidaan rabay dhaawacayba ilaaco waa dhaboobay jacaylkan dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye dhildheelsanaaye waa dhaboobay jacaylkan دل سنايا دل سنايا دل سنايا najaxdhuunta kama dego dhayahaad ku aragtaa waa tahay heesta doondoon iyo codkii cabdiqaadir buunis haddaan intaas kaga gudubno waxaa heestaas hor u qaaday shamuure dhankii dhambaallada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray gacanteeda ugu dambeeya caasha axmed cabdi shire iyo salaad khaalid mire iyo khaliif macalin jaamac iyo maxamed cabdirasaaq iyo xasan cabdirasaaq shukri cabdirasaaq iyo dhammaan reer cumar cabdirasaaq axmed saciid axmed iyo maxamed daahir iyo axmed cabdulaahi muuse iyo cabdiraxmaan cabdi xalane iyo cali nuur maxamed iyo cabdulaahi bashiir muuse hooyo shukri aabe jamaal cabdulqaadir iyo dhammaanba reer jamaal cabdiqaadir iyo cabdiqani ciise nuux waxa ay kala joogaan boosaaso ufeyn gaalkacyo cagaaran iyo jeedaal waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan cumar cabdirasaaq aadan iyo waxa ay yidhaahdeen muxuba jamaal cabdiqaadir oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen gobolka mudug waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaa leenaha arooskaasi ha noqdo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo wadajire nabadgala dhambaalka ugu dambeeya dhinacayga waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo manuur iyo abe xasan maxamed iyo daa'uud xasan maxamed iyo musdaf xasan garow uu ku magac dheer yahay mise garow uu joogaa qooseen baa la geliyey iyo sidoo kale cabdiraxmaan nuur madaala buu ku magac dheer yahay iyo rashiid rono wuxuu ku magac dheer yahay jabiiba iyo xasan maxamed nuur maclimow iyo sidoo kale maxamuud cismaan iyo mukhtaar daahir dhure faadumo xasan maxamed maxamed waa maxamed jinaaye maxamed yarow iyo xasan maxamed ibraahim iyo kamaal cabdirasaaq dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahanay dhalasho oo farxad loo dareemaan baa la yiri ciise xasan ibraahim iyo janaay cali nuur oo ay gabarh igu dhalatay gobolka baay gaar ahaan xaafadda wadajira laanteeda lixaad baa la yiri gabadhaasi waxaa loo bixiyey maryan ciise xasan waxaan leenahay soo weyno uu noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heestaa ugu dambaysa ee aan dhegeystayaashan usoo qabanana caasha waa heesta lover iyo codkii xamdi queen iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa wadajiran kugu soo jeedinaya caashe ibraahim caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonana haddii aleedba toddobaadka dambe waxaan dhammaatiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
أيقول لله يا لله يا وجه المعيو إن كان ليبان أذيك كله فرعي أيقول لله يا لله يا adiga kuloo faray ruux kale ulido narayimiladeni narayimiladeni ruux kale ulido narayimiladeni عليه ميلاديني عنو دقتي عاشق لي بانك قاري أنا لا عبيتا قالوا روح سيدي diminti caashiqa liibaan ka gaadhaye ana lahaa cabeenta kaluu looha siidaye Ano laabta ku culay laabtayda oo jecel loriyoonay inan arku laatimin adiga iska laba dhacay Ano laabta ku culay laabtayda inan arku laasimin adiga iska laba dhacay laba noqoshadaaduna adiga ilakoyo ugu tahay luriyoci laba noqoshadaaduna adiga ilokoyo ugu tahay loriyoci anu digiti caashaqa liibaan ka gaadhaye ana lahaa cabeenta malu oo hasiitay anuu bibintii aan shaqalii baan ka gaadhaye adna lahaa cabbeenta kalluu oo hasiiday bibintii aan shaqalii baan ka gaadhaye anala cabeenta kalluu loo hasiiday